kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerla oo toddobaadkiiba mar aad maqashaan barnaamijka waxaa halkan idinkala socodsiin doona haddii allah wadana qodar anigo ah cumar yuusuf aadan ameerika waxaa dhinaca farsamada noo jooga cabdimajiid macalin aweys mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida todobaadkan haddii allah awood la qadaro barnaamijka taariikhda dunida waxaan diradda ku saaraynaa taariikhda markaasi dalka congo dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha iyo weliba waxsoo saarka beeraha siyaasadda caafimaadka ee guud ahaan dalka congo congo dhegeystayaal waa wadan ku yaala qaaradda afrika jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waxay xuduud la wadaagtaa wadamada jamhuuriyadda markaasi bartamaha afrika sida koonfurta sudan uganda ruwanda burundi sambiya angola jamhuuriyadda congo iyo tanzaniya caasimadda dalka markaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waa magaalada kinshasa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waa wadan markaasi aada markaasi u qurux badan sidoo kale waxaa loo yaqaanaa d r congo kinshasa waa markaasi magaalada caasimadda ah waana magaalo aada u weyn boqolkiiba sagaashan ay ku nool yihiin dadka reer congo waana markaasi magaalo aada u qurux badan oo runtii markii aad timaado ee soo jiidasho aad markaasi u fiican aad ka helayso waxaana dadka reer congo ay markaasi kinshasa ay ku tilmaamaan magaalada markaasi nolosha iyo dalxiiska iyo jawiga degan dhegeystayaal waxaad maqlaysaan qeybihii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerle ee magaalada beledweyn wadankan aan ka hadlayno ee congo waxaa dhegeystayaal markaasi markii hore la oran jiray oo dadka ay ugu yeeri jireen sida ay taariikyahanadu wax ka qora dalkan congo ay sheegeen sayr oo magaceedu ahaa magaca rasmiga ee u dhexeeya iyo kowdii ilaa kii d r c waxay hadda xuduud markaasi jamhuuriyadda bartamaha ee afrika ee markaasi la leedahay wadamo badan oo afrikaan ah kuwaasi oo runtii dhinacyada uga wareegsan iyo weliba badweynta atlantiga galbeed waana wadanka labaad ee ugu weyn afrika marka dhinacaanba hadda la fiiriyo waxaana ka weyn oo la tilmaamaa inta ugu badan algeria oo ah kan ugu weyn afrika ee ka hooseeya saxaraha iyo kow iyo tobanaad ee adduunka ugu weyn dadweynaha ku nool waxaa la tilmaamaa inay yihiin toddobaatan iyo sideed milyan jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waa markaasi dalka ugu markaasi baahsan faransiiska oo ah wadanka afraad ee ugu badan ee ku yaala afrika iyo dalka lixiyo tobanaad ee markaasi ugu badan dunida runtii toddobaatan iyo sideeda milyan ee ku nool dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa ah kuwo ku kala nool gobolada dalka uu ka kooban yahay waxaana inta ugu badan dadkaasi ay yihiin kuwa gobolada ku nool marka laga yimaado kuwa caasimada dad beeraley ah runtii dadka reer congo ayaa inta badan ah dad soo dhoweyn fara badan dadka u sameeya martida ah iyagoo inta ugu badan ku sooro cuntooyinka iyo waxyaabaha kale oo ay hidiya dhaqanka ay u leeyihiin dhaqaale ahaan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waa mid markaasi heerka dhexe ah marka la fiiriyo africa dadka reer congo ayaa ah dad markaasi inta ugu badan iyaga laftirkooda muruqmaal ah oo ku tiirsan xoogooda iyagoo markaasi waxyaabo kala duwan noloshooda ah ka soo saarta markaasi wadanka gudihiisa iyagoo inta ugu badan ah dad beeraley ah dhulgalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee d r c marka ugu horeysay inta ugu badan dad badan ayaa markaasi wadankan wax ka qoray oo yani inta ugu badan baaxadiisa waxyaabo kala duwan ka qoray dhulka uu ku fadhiyo ayaa markaasi waxaa lagu qiyaasaa dhul aad u ballaaran maadaama uu yahay dalalka ugu waaweyn marka la joogo qaaradda afrika qaybihii dhexe ayaan kusii dhowaaneynaa marka la fiiriyo dhulkan d r c congo markii ugu horeysay ee ku noolaan jiray ama bartamaha africa ee markaasi ku noolaa dad lagu qiyaasay oo soo gaaray sagaashan kun oo sano ka hor waxaana gaaray markaasi baantuub aada u badan oo iyaga laftirkooda ahaa saddex kun oo sano ka hor galbeedka boqortooyada bantu ee congo ayaa markaasi xukunta hareeraha webiga congo intii u dhexeysay qarniyadii afariyo tobanaad iyo sagaaliyo tobanaad bartamaha iyo bariga boqortooyooyinka luuba iyo luunda waxayna markaasi ka tallaabeen qarniyadii lixiyo tobanaad iyo todobiyo tobanaad ilaa qarniyadii sagaaliyo tobanaad kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ka hor intaanay markaasi bilaabmin tarbuunka afrika iyo sahminta yurub ee congo baziin ayaa markaasi la sameeyey markii ugu horeysay oo ay hogaaminaysay henry morton iyadoo markaasi hoosta ka xariiqday ken lebuson inuu markaasi beljimka waxayna markaasi si rasmi ah u heshay xuquuqda dhulkii konga ee shirkii berlin ee kun iyo sideed boqol shan iyo sideetankii dhulkana waxaa markaasi ka dhigeen hanti gaar ah oo markaasi magaceeda loo yaqaano congo free state intii lagu guda jiray free state qeybta military ee ciidan forsi public waxay markaasi ku qasbeen dadweynaha in ay soo saaraan xargaha iyo markaasi laga bilaabo kun iyo sideed boqol sideetan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sideedii malaayiin qof oo reer kongo ah ayaa markaasi ku dhintay iyada oo ay sabab u tahay cudurka iyo markaasi dhiigmiirashada sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideedii beljimka inkastoo markii hore loo diiday ayaa si rasmi ah u dalbaday dowlad bilaash ah taasoo noqotay wadanka congo ee beljimka waxay markaasi xorowday oo beljimka ay ka xorowday soddonkii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo markaasi lagu magacaabo jamhuuriyadda congo oo markaasi loo yaqaano jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaana la doortay markaasi ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey halka joseph kasa uu markaasi noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee iska horimaadka markaasi uu ka dhacay maamulka taasi oo markaasi loo yaqaano dhibaatadii congo gobolada katanga ee kaee hoos yimaada ee markaasi koonfurta sudan ayaa markaas waa koonfurta congo ayaa markaasi isku dayay in ay go-doomiyaan kadib markii laumba uu u jeestay midooda sufiiti ee gargaarka bini-aadanimada markaasi mareykanka iyo beljimka wuxuuna ka warhayay kiisaskii uu ku rameeray isagoo markaasi ka shaqeynayay kaasa fubu shantii sebtembar iyo dilkii ugu dambeeyey ee ciidamadii beljimka qeybihii dhexe barnaamijka ayayna isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan heeska dhextaalka barnaamijka
love.
waxaga qaybihii dambee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beeruley magaalada baladweyn muujada efamka dherarkeedu sideetan iyo sideed dhibic sideed magaatis oo dabcan ku gadaama baladweyne iyo deegaanada ku hareereysan ayaan isla soo gaarin dadka helaya adeega internetka waxay si toosa inooga maqlayaan barahan ku leenahay internetka sida facebook iyo weliba youtube intaba dhegeystayaal haddii aan eegno dhinaca caafimaadka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waa mid aada u liita maadaama dalku ay markaasi rogaadiyeen colaado inta ugu badan dhinaca isqabqabsiga hanaanka dowladnimo ah inta ugu badan marka la eego laba kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa laga diiwaan geliyey jamhuuriyadda congo in ay markaasi dadki ugu badnaa ay ku dhinteen cudurka markaasi ebola ebola inta ugu badan waxaan ognahay dhegeystayaal inuu wadamo badan oo afrika ah uu halakeeyey sidii cudurkiisa markaa ee coronavirus inta ugu badan dadka wax ka diiwaan geliya ama taariikhda ka qoraa waxay markaasi tirada dhimashada ay ku sheegeen in ka badan kun qof uu sababay cudurkaasi cudurka wuxuu markaasi ka dilaacay congo bishii agoosto sida ay taariikyahanadu ay sheegeen waana markii labaad uu markaasi ugu dhimashada badnaa agaasim ku-xigeenka hay-adda caafimaadka ee adduunka ah ee markaasi lagu magacaabayey doctor michel rayan ayaa markaasi sheegay in kalsooni darada iyo rabshaduhu ay dhibaatada u geysteen dadaalada lagu xakameyn lahaa cudurka uu markaasi sii faafiya bariga dalkaasi waxaa la diiwaan geliyey boqol iyo sagaal iyo toban weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka iyo howlwadeenadooda ilaa bishii janawari maadaama weli ay ka jiraan colaado shaqaalaha caafimaadka waxa ay markaasi haystaan tallaalo fara badan oo inka badan kun qof ay markaasi hore loo siiyey balse rabshaduhu joogto ahay xilligaasi ee ka jiray bariga dalka oo ay maleeshiyaad joogeen ayaa sidoo kalena uga sii daray iyadoona ay markaasi caqabad ku noqdeen xakameynta cudurka ayuu yiri doctor rayaan iyo kalsooni darada lagu qabo xagga dhaqaatiirta waxayna markaasi dhaqaatiirtii xilligaasi shaqeynaysa ay wajaheen caqabado waaweyn oo ka haysta markaasi dhinaca markaasi aqbalaada iyo kalsoonida bulshada d r c oo ama jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaana kaloo markaasi dilaacay cuduro kale oo aada u fara badan taasoo ay ka mid ahayd jadeecada oo lagu xasuusto xitaa in dalkaasi taariikyahanadu ay sheegeen inay u geeriyoodeen in ka badan laba kun iyadoona markaasi laga soo warinay xilligaasi konton kun oo kiis oo jadeeca ah taasoo caruurta iyo markaasi dadka waaweynba faraba-an ku haysay xilligaasi shaqaalada w h o waxay xaqiijinayeen in jadeecada ay markaasi ka jirto afar iyo toban ka mid ah lix iyo labaatanka gobol ee markaasi dalkaasi miy iyo magaalaba dhinaca waxbarashada haddii aan eegno waxbarashada jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyada laftirkeeda waa mid hooseysa maadaama inta ugu badan aysan dowlad xoog leh oo waxbarashadii maamusho aysan ka jiran iyo hay-ado markaasi si caadi uga shaqeeya dalkii islamarkaana waxbarashadii gacanta ku haya waxaana la dhihi karaa inta ugu badan dadka xilligii hore ka qaxay xilligii dagaaladaba ay ka socdeen ay u qaxay dalal ay kamid yihiin uganda iyo wadamo kale oo algeria ay ka mid tahay waxay heleen waxbarasho runtii iyo daryeel kaleeto oo bulsho intaan waxaa ku eg barnaamijkii taariikhda dunida anigoo cumar ameerika ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayey cabdimajiid macalin aweys ayaa barnaamijka ii farsameynaya inta barnaamijka lama isku maqli doono sidaa iyo nabadgelyo